bisha ramadaan ayaa dadka isku dayey inay iska joojiyaan sigaarku ay ku guulaysteen qaarkood halka ay jiraan dadyow kale oo qorshaynaya in ay iska daayaan mar kasta oo ay bil ramadaan dhalatana waxa ay culimaa udiinku dadka sigaarka caba u diraan fariin ay ugu sheegayaan inay bilatay bil fursad u siinaysa inay joojiyaan cabidii sigaarka maxamed faarax waa nin dhallinyaro ah oo ku dhaqan hargeysa waxa uu ii sheegay in muddo iminka saddex sannadood laga joogo uu sigaarka joojiyey isagoo ka faa'iideystay soonka xilli bil ramadaana marar badan baan isku dayo fara badan sameeyey way ii suurtogeli weydii marka culimo dad fara badan oo takhasus gaara u leh joojinta sigaarka aan la tashaday ayaa talay siiyey dabeedna waxay igula taliyeen in aan kaga faa'iideysto bisha ramadaan oo ah dee bishii barakeysnada islaamka oo taana sidaan uga faa'idaystay waxay ahayd maalintii o dhan adiga qofka uu sooman yahay oo maalin o dhan uu sooman yahay habeenkii marka gabalku dhacay xilliga afurada la gaadho ayaan cuntadayda caadiga ahayd iyo cabitaankaygii kale ayaan caadi u isticmaalaa kadibna waxaan joojiyey oo maskaxda aan ka saaray in aan sigaar doonto oo aan sigaarkii naftii baan u sheegay in aan xaraaradii sigaarka aan meesha ka saaro dabeedna cibaadooyinkii kale ee masaajidadii taraawiixdii iyo salaadihii ayaan sidaa ku galay sigaarkii ilaahay subxaana watacaala sidii buu igaga madoobeeyey bishii ramadaan bishii ramadaan bay ku beegnayd marka sidaasu sigaarka sidii baan ku joojiyey ilaahayna uu igaga kaxeeyey maxamed faarax waxaa kale oo aan weydiiyey in uu hore iskugu dayey inuu sigaarka iska joojiyo xilli aanay ramadaan ahayn waxyaabaha u fududeeyey ramadaanta iyo waxyaabaha u fududeeyey ramadaanta ee ay xilliyada kale kaga duwanayd haa marar badan baan isku dayey inaan joojiyo oo aan ramadaan ahayn laakiin waxyaalaha igu kalifay inaan xilliyadaasoo kale ku noqdo waxaa kow ka ahaa dee mujtamacii dadkii sigaarka cabayey iyo goobihii lagu cabayey iyo maqaaxiyihii iyo dhulkii dadku isugu imaanayey ayaa sigaarkii si caadiya loogu isticmaalayay kadibna urtiisii iyo muxuu ahaa qiiqiisi markuu kugu baxo ayaa caadi si caadiya ugu xaraarodoonaysaa kadibna sidii baa naftu ay kugu dhufsanaysaa oo aad sigaarkii ku doonanaysaa laakiin bisha ramadaan waxay kaga duwan tahay dadkii sigaarka isticmaali jiray xilliyada maalintii oo kale ayaa intoodii badan ay soomanaayeen oo sigaar meelaha lagu cabayey iyo goobaha laysugu imaanayo sigaar lagu cabayey iyo arki maysid sidaa daraaddeed ayaan ay uga duwanaatay bisha ramadaan bilihii kale xilliyada la afuro ee fiidadkii oo kalena waxa weeye meelaha goobaha cibaadada iyo xaafadaadoo kale iyo dhulkaasaad joogtaa meelo sigaar lagu cabeeye arki maysid dhakhaatiirta ayaa si la mid ah culimmada aaminsan in dadka qabatimay cabidda sigaarka ee hore u naawilayay joojintiisu ay bisha ramadaan oo la soomaa fursad u siinayso ka dhabaynta riyadoodii doctor mustafe cabdi xasan ayaa leh waxa dee waa jaanis horta bisha ramadaan maha sigaarkoo quree dhammaan balwadaa xunxune qofkuu la qabsadoo dhan amba waxyaabaha aan diin ahaan fiicnayn inuu bishan ramadaan jaanisaan uga faaidaysto sigaarkuna mid ka mida waxyaabaha qofka dhaqankiisa iyo noloshiisa iyo caafimaadkiisa labadaba dhibta ku ah marka jaanis fiican buu haystaa wuxuu haystaa jaanis ah inaanu ka agdhowaan meelihii balwado lagu isticmaalay lagu qaylayay laba inaanu jaanis u haysan maadaama la waxbana yaan lacab waxna yaan la cunin soonku yahay inuu jaanis u haysto inaanu uba helinba inuu sigaar cabo muddadaa aanu cabayna ay ti muddo dheer oo labiyo toban saacadood iyo wax ka badana marka jaaniska u haysta ah muddo intaan leeg inuu heli karo labiyo toban saacadood inuu iska dayn karo sigaar inaanu cabin waxaa jaaniska quru meeshuu ka heli karaana waa soonka bisha rabadaan marka bisha rabadaan jaanis fiican bay u tahay inuu iska daayo muddadaa uu rabadaanta ku jiro uu ka faaidaysto fariinta dhakhaatiirta culimada iyo fakirka dad badan ee isku waafaqsan in soomidda ramadaan sigaarka lagu joojin karo ayaa ah mid ay dad sigaariyo cab ahi ku baraarugsan yihiin sida mukhtaar maxamed xasan oo sheegay in saddex iyo toban sannadood uu sigaarka soo cabayey balse uu doonayey inuu ramadaanta joojiyo sidan ayuu iigu warramay waxaan isleeyahay bishan barakaysan ee ramadaan maadaama intii hore ay kuu hirgeli weyday ka faa'iidayso si aan wakhtigayga ugu lumiyo marka la aftiro aan u tago salaadaha taraawiixda
waayahay marka maxaad is leedahay dabcan wakhtiyadii hore waad isku soo dayday waad igaloo ii suurageli weyda inad iska soo joojiyo xilliyadii hore maxaa kuu diidayay inaad iska joojisay sigaarka
horta bahalka inta badan waxaan cabi jiray waa maalintiibay u badnayd iminkana rabadaan marka la suuman yahay maalintii markaanad cabin habeen markay noqoto waa xilligii la seexanayay ama salaadaha la tegayay markaa jaanisyo badan baa halkaa ka bannaan oon kaga faa'iideysan karayo
marka asxaabtii sigaarka cabi jirtay maxaad isleedahay ma la kulan ma ka carar ma ma ma waktigaaga iyaga hasiino dhacna taraawix dhinacna seexo qorshahaagaaba leesheeg waxaan is leeyahay iyaga ka warwareeg oo salaadaha iyo cibaadada aad ka qayb qaadatid marka la aftiro salaada taraawiixda wakhtiyadana ku lumi salaadaha inta badan miskiidka kadibna
kadibna waa xilligiisi axadkii oo inaan la kulmo lagama yaabo
marka miyay jirta xiliyo horeo aad isku soo dayday inaad tusaale ahaan aad joojiso balse ay kuu suuro geli weydo rabadaan aanay ahayn haa in badan waan isku dayey laakiin markaan maalin ama laba joojiyo anoo bilaabay baan is arkayay ama asxaabtii aan la joogay baa u badnayd dad sigaar cabiya laakiin iminka asxaabtii markaan ka goosto isma arkayno
marka ma waxaad isleedahay mar quraa gebigiisaba wada jooji mise waxaad isleedahay soo yaryare soo gaagaabi mee mar keliya soo af jar baan leeyahay bishaa rabadaan yaanu kula dhaafin sidaa iminka baad u joojisay kaga maqnow in kasta oo mukhtaar uu qorshaynayo inuu maalin keliya ku wada joojiyo sigaarkii uu sanadada badan soo cabayey ayaa haddana doctor mustafe cabdi xasan uu qabaa talo ka duwan tan mukhtaar ee ah in mar la wada joojiyo cabidda sigaarka maanta oo dhan marka aanu cabin wuxuu samayn karaa caawo kale hadduu toban midh cabi jiro habeenkii inuu yareeyo deedna lix midh ka dhigo kadibna dhowr cisho kabacdi shan- tobanka dambe rodaan saddex midh kusoo koobo ilaa uu gaadhsiiyo midh keliya ilaa uu gaadhsiiyo mid keliya marka dambe rodaan baxdana jaanis kaluba sii samaysan karaa wax jira een, nicotin een, een, xanjooyin nicotin ku jirto ayaaba jirta oo een, dadka markaa laga joojinaya ay cunaanba oo way ka yartay oo way ka yartay xabad xanjumaanto dhan iska calaashanaya xagku dee ka cunila ka cabilaa sigaar fara badan rabadaan markay baxdo xanjadaasuu iska calaashanaya kadib muddo markuu wado xanjada marka dambe isagaa iska iska dab- iska daynaya oo uu- way kasoo yaraansa waayo maaha wax mar qura uun qofka laga wada joojin karayo maaha qofka mar qura laga wada joojin maxaa diidaya markaa qofku dadka qaar baa go-aan qaata mar qura joojiya farahna ka qaada taasoo kale maxaa loo diidaya um, differencku waxa faraqu waxa ka imanaya labada qof yani laba qofkan siduu ku ahaa marka hore maha qofkan de wax uu baahi ku kaliftay maheen sigaar inuu cabaa baahi kumay kalifin laakiin waxa ku kaliftay een, isagoo hebel ka baranaya amba maalintu iska fadhiistay qaad uu sigaar iska cabay yani waxa ku kalifay baan ahayn marka horeba wax muhiima markaas labadan baa kala duwan oo qof wuxuu noqonayaa qof addicted noqday oo ku dhigay bahashiyo aan joojin karayn la qabatamay marka kaa la qabatamay culays iyo dhib badan iyo xanuun bay ku noqonaysaa oo ma awoodi karayo inuu mar qura wada joojiyo laakiin kan muddo yar kooban cabayay cabidiisuna aanay xaraarad badan aanay ku keenayn kaasi isagu de markii wuxuu korana jaan go-aan buu qaadan karaa warbixin ay b b c du daabacday sideedii janawari ee sanadkan waxaa lagu sheegay in dadka sigaarka cabaa ee dunidu ay xaddi weyn kordhay sagaal boqol lixdan iyo toddoba milyan oo qof ayaa si joogtaa sigaarka u cabaa dunida oo dhan xilligan halka sanadkii kun sagaal boqol iyo siddeetankii muddo imika shan iyo soddon sannadood laga joogo ay cabayeen toddoba boqol kow iyo labaatan milyan oo qof bishii may ee sanadkanna ururka caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegay in sanad kasta lix milyan oo qof ay cabidda sigaarka u dhintaan dunida oo dhan waxaana siddeetan boqolkiiba dadkaasi ay ka soo jeedaan dalalka hayntooda dhaqaale ay hoosayso iyo kuwa heerka dhexe